Maamulka degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku guuleystay in ay dhexdhexaadin nabadeed u fidiyaan beelo walaala ah oo colaado ku dhex martay soodinta u dhaxaysa deegaanada Beer-Robiine iyo Mareerey. Shirkan oo muddooyinkii ugu dambeeyay soconayay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha degmada Jowhar, xildhibaan ka tirsan Golaha Deegaanka, odayaasha dhaqanka, qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa diiradda lagu saaray sidii xal waara loogu heli lahaa colaadda soo noqnoqotay. Wejiga koowaad oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar ayaa lagu magacaabay shan iyo toban xubnood oo isugu jira xubno ka tirsan Golaha Deegaanka degmada Jowhar iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee labada dhinac, kuwaas oo qiimeyn ku samayn doona khasaaraha ka dhashay colaadahaasi. Qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Deegaanka iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay shirka ayaa soo dhaweeyay heshiiskan.
Mareerey iyo Beero-Weyn xurguftii dhexdooda ka dhacday oo ayaantaan lagu jiray kaboole iyo shiidlo ay wadeen wixii hordhaca ah oo laga soo gaaray alxamdulillahi rabbil caalamiin shukro way noo soo dhammaatay waxaa hadda noo socda dib u heshiisintii oo noo dhigneed iyo wixii meesha ka maqnaay halkaanaa lasugu keenay ukoo raalli ah way wada qaateen wax allaala xildhibaanada golaha deegaan iyo odayaashii shalay ku jirtay wax allaala waxay noo soo qabtaan aan qaadanaynaa yayna yidhaahdeen
inaan walaalahaynii arrimihii dhexdooda ahaay muddo dheer aan ku soo jirnay ilaahay shalay noo fududeeyey awalkeedii hore aan ku guulaysanay ma haddaasiitana waxay u sugan tahay golaha deegaanka iyo guddoomiyahooda iyo hay-addan oo si fiican ooga howl qaaday oo howl wanaagsan ka qabtay insha allahu tacaala adduunya aakhiraba ilaahay jisaa ka siiyo annaga hadda waxaan gebagabaynay heshiiskii hore oo walaalnimada iyo dadnimada isku keenka ahay iyo xabad joojintii haddana waxaan gudagelaynaa wixii kala dhex maray oo hanti ahay inaan haddana aan qaymayno oo haddana walaalahayni ayagoo haddana gacanta is haysto mar labaad haddana aan samayno ayaan ku tala jirnaay uma fadhini sheeko iyo iska wada iska wada hadal uma fadhiniye waxaan u fadhinaa alla dartiis insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwiina maqla ilaahay inuu ka dhigo iimaankana allah u soo celiyo waxaa kaloon rabaa inaan xuso siduu u daadihiyey guddoomiyaha degmada howsha waa ugu mahadcelinaa waa mahadsantahan leehe golaheenna deegaanka sida howshaas aan ugu qayb galnay oo guntiga dhiishi laysaga dhigay oo farsamo yaqaan macallin iidow ah golaha ka mida dadku markay shaqo wada dhex maraan amaba shaqo alla aado waa laysbartaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin howshaas si fiicanaan usoo qabannay hadda een heer gabagabahay maraysaa waxaan rabaa inaan sheego wejigii koowaad ee howshaas waa noo dhammaad wejigii labaadaan gelaynaa
shir dib u siisiin oo u socday laba beelood oo walaalo ah tuulooyinka baaroweyne iyo mareerey anaga ka xildhibaan ahaan goorna waa kusoo biirnay mar hore howshaas waxaa horey u waday nabadoonada beelaha lixdan shiille iyo kaboolo oo guulo badan ka soo gaaray ilaa iyo heer meel fiican ay soo gaarsiiyeen annagana waxaan jecelnahay ilaahay idinkiisa annagoo guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada uuna hogaaminayo inaan yacni heerkaas meeshiisa aan kasii dhaqaajinno fayskii ugu horeeyey ama wejigii koowaad waxaa soo dhammeeyey nabadoonada fays two ayaa u gudbi doonnaa oo ah farsamo guddi farsamaan loo magacaabay oo shan iyo toban xubnood ka kooban guddigaas oo ka shaqayn doono hadduu alla idmo hantidii ba'day iyo dhammaan ilaa ay ka gaaraan in soohintii u dhexaysa labada tuule in la bixiyo dhanka kale guddoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baare ayaa sheegay in kaan maamul ahaan ka go-an tahay xal u helidda colaada ka taagan deegaanada baaroweyne iyo mareerey in aan qiimayn iyo maxaan ku yidhahda toqosaara wixii soo kala gaaray in la qiimeeyo guddigaan u saarnay oo farsamo ah guddigaasoo soo qiimay doono wax alaaba wixii khasaara meesha ka dhacay waxaan leeyahay guddiga dardaaran u jeedinayaa si ilaahay dartiis ah sida nilagu yaqaanay ama hadda maalmahaanba aan idinka arkay ayaan idinku boogaadinayaa in aad soo dhammaysaan sida ay tahay maxaa wacay dadka haddii cadaalad loo samaynin wax la gaaraayo oo fiicnaan ee ma jirto in aan gaarno wax fiican inaan gaarno dad een, wada noolaado oo maxaan ku rahay wax wada qabsado haddaan rabno waxa waaye in cadaalad aan u samayno colaadan oo soo jiitamaysay muddooyinkii u dambeeyaha ayaa dhalisay khasaare naf iyo maalba leh sidoo kalena abuurtay barakac iyo xasilooni darro ka jirta deegaanka